khayraadka laysku halayn karo soomaaliya maanta waa kalluumaysiga wey dhulkeenni waa la socotaanoo in badan oo kamida wa waa la xaalufiyey waa la shitay ecosystemkeeni wax badan oo dhibaataha soo gaartoo la dhibaateeyey malaayiinki intaa la dhuxulaa san walba laga raraa markii environmentku dhintana waxa ku noola way dhimanayaan uunka ku hoos noola waa dhimanayaanoo dee waxaas maalin walba bishii sanadkiiba ama labadii sanaba mar ay abaarta soomaaliya xun uga dhacaysaaye isu sheegi mayno waxaanu gacmaheena ku falkina weye dhibaato aanu gaarsiina weeye environmentkeena aan gaarsiina weye bi-adeeni oon ku ciyaaray wey sidoo kale dadkii marka xataa bi-ada ku noolaa xoola dhaqatada ahaa beeralayda ahaa in badan oo kamid ihi way ka soo tageen xirfadoodii iyo noloshoodii traditionalka ay ku noolaayeen oo ka yimaadeen oo magaalooyinkay joogaan ama abaari ha keento ama si kale haga soo tagaan waxaa muuqata marka wakti aan dheerayn xoola dambe oo la isku halaynaya soomaliya aysan jiri doonin